waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha galabta waxaan idinhaynaa dhegaystayaal heeso aad ka heli doontaan dhambaalka ugu horreeya aan soo qabanayo waa hambalyo aroos dadka dirayana waxaa ka mid ah oo ugu horraysana hooyo saynab muuse waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta hooyo faadimo cali cabdi aabe siraada guure cabdiweli siraad guure mustaf siraad guure yaxya siraad guure bashiir siraad guure fardowsa siraad guure iyo jimcaale nuur cali khadiijo nuur cali waxay ku magac dheer tahay khadiijo qalanjo iyo aamino nuur cali iyo deera nuur cali jamiilo nuur cali xasan baashi nuur cali iyo maxamed cabdulqaadir odawaa cabdiraxmaan xaaji cadow cabdisalaan guureejo iyo cabdiraxiin maxamed isxaaq iyo cali xasan bulle iyo aadan yuusuf kerow iyagu dambayntii sheekh cali ibraahim cali oo ku magac dheer sheekh cali tawxiid dhammaan dadkaasi oo kala jooga dunida dacaladeeda oo dhan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada maxamed nuur cali iyo fadxiyo siraad guure ee arooskoodu ka dhacay magaalada mombasa waxaa la yidhi mombasa raaxa dalka kenya ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barkooba oo bad kheyr qabana lagu kala helo aamiin
waxaa dhambaalkan uu nooga yimid hooyo madiine axmed ducaale iyo habooqalin axmed ducaale cawaale cabdiseed iyo yuusuf cabdiseed mako cabdiseed nimco cabdiseed iyo ridwaan cabdiseed iyo axmed cabdiseed sulaymaan cabdiseed barre idriis muuse iyo maryam idriis muuse xasan idriis muuse axmed xaaji daahir ibraahim xaaji daahir cabdikariim xaaji daahir maxamed xaaji daahir iyo axmed ciise axmed iyo ugu dambaysta maxamed ciise axmed dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cali xaaji daahir cilmi iyo ruqyo cumar muumin oo waxa ay dhaheen meherkoodu uu ka qabsoomay borama waxaana ay leeyihiin ducadu waa dhankeena meherkaas waxaan eebba uga baryanaa inuu u horseedo guur kheyr qaba anigan aamin ayaan raacinaya heesta ugu horreysay barnaamijkan ibraahim hadaad dhegeystayaasha usoo qabatid caashooy heesta boolqofyo wax badan waad dhegeysatay yaadse ku dhegeysan jirta waay su-aasha heesta waa runta ibraahim wax badan baan dhegeystay hase ahaatee waxaan inta badan ku maqlaa heestaasi inay qaado allah u naxariiste sahro axmed jaamac waxaa la qaadaya caasha allah u naxariiste muuse ismaaciil qaliinle
Yeah.
waa tahay boolqofow zahra axmed iyo muuse ismaaciil qalile codadkoodii ayaan intaas ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada waxa uu dhambaalka naga soo gaaray waana tahniyad aroos oo farxad leh dadka dirayana waxay kala yihiin dhammaan reer xasan macalin reer maxamed ismaaciil ismaaciil cumar nuux iyo sidoo kale dhuux axmed xuseen iyo ibraahim shariif buulow iyo injineer cali maxamed diiriye iyo balag dhagaxley iyo isaaq uulow iyo nastee xirsi axmed iyo aamino ifraax cabdi iyo wacan maxamed iyo cadaay aadan dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karin hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa la yidri oo kala ah zamzam maxamed ismaaciil iyo haaruun xasan macalin oo saddexdii bishan aanu ku jirno maarso ee laba kun sagaal iyo toban arooskooda uu ka dhacay gaarisa ducada waa xaggiina baa la yidhi arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu liibaano ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhambaalkana caasho waxaa uu noogu yimid dhammaan reer muuse barre iyo dhammaan reer ow sulub barre iyo reer xaashi cilmi iyo hooyo xabiibo sugule iyo aabba muuse barre iyo hooyooyinka kale ah maryamo muuse barre xaliimo ow sulub barre iyo dhuuxa muuse iyo waxay yidhaahdeen bishaaro muuse iyo ubax muuse iyo xayi muuse iyo ardo axmed barre iyo waxay yidhahdeen abtiyaal caluuke muuse iyo dhakar muuse iyo dhigirje muuse iyo caweer muuse cabdulaahi muuse iyo waxa ay yidhaahdeen cabdiweli muuse ha ka tegina bay yidhaahdeen cabdiweli faarax ifraax caydiid maxamed maxamed cabdikariin iyo dhammaanba asxaabta waxay kala joogaan soomaaliya iyo etoobiya waxayna tahniyad gaarsiinayaan hooyo aamino muuse barre iyo axmed xaashi cilmi oo gabar ay ugu dhalatay australia oo ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey rayaan rayaan waxaan leenahay soo weynaa u noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta anigana amiin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan usoo qabanayno ibraahino ma dhinacaaga mise dhinacayga bal noo soo qaba caashi heesta waxaan soo qabanayaa codka fanaanka axmedey abubakar iyo heesta shuutey caashaq
darlaganaadi disheeda yeedaafiika dishe darlaganaadi disheeda daabkiika disheeye dabka ruuxa u taage dabka ruuxa u taage inta inuu mar waaye sharlaganaadi disheeda eedaafiika disheeye sharlaganaadi disheeda daabkiika disheeye dabka ruuxa u taage dabka ruuxa u taage
cashaqiishala joogay ikamaha kala sheego caashaqiishala joogay ikamaha kala sheego shaxda la ysku degaaye sharaftood sharaftood kalmaahine shacni la'aan yeelasho caashaqiin shala joogay ikamaha kala sheego caashaqii shala joogay ikamaha kala sheego shaxda la ysku degaaye sharaftood sharaftood kalmaahine shacni la'aan yeelasho
shimbir nabadeed shimbir nabadeed shimbir nabadeed shuutow buubeyse shakiishalay shakiishalay shabkeeda laga ilaashaa
شمع إيه جهالته أبن شمع إيه جهالته فرحة بيس الله شبيان انتي شاشة شاعيس لغسول أركان شرع الله هنا شيطان كلك حجابي شرع الله هنا شيطان كلك حجابي عاشق يا شرف شاقني عشق شاقني عشق شاقني شو طيعي عشقا شو طيعي عشقا qaabiyeen shuutay caashiqa iyo axmedey abubakar ayaan intaas ugu gudbaynaa xaggii dhambaalada waxauu naga soo gaaray dhambaalkan aan hayo awowe xasan maxamuud iyo awowe axmed maxamed awowe maxamuud xasan ayeyo shariifo xasan ayeyo faadimo diriye ayeyo maano xasan ayeyo abshire maxamuud abti cabdinuur xasan abti cabdiraxmaan xasan abti cabdulqaadir xasan adeer cabdikariim axmed iyo adeer asad axmed iyo adeer fu'aad axmed iyo adeer cabdiraxmaan axmed iyo adeer cabdi salaad ibraahim cabdiyar buu ku magac dheer yahay iyo habaryar yaasmiin xasan habaryar canab xasan habaryar sucaad xasan iyo habaryar ifraa xasan iyo habaryar shukri yuusuf dhammaan waa waalidiinna waxaa kaloo ku jirta habaryar aamine cusmaan iyo habaryar xaawo kiin cabdulqaadir iyo habaryar sacdiye cabdulqaadir dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad le u dirayaan abe saadaq axmed maxamed iyo hooyo faadimo xasan maxamuud oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loogu magacdiray baa layidhi cabdiraxmaan saadaq axmed maxamed waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo mid diintiisa dalkiisa iyo weliba waalidkii anfaca anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay waxaa noo baaqayaa nasrudiin xikam sheekh cabdiraxmaan iyo caqiil bayaadir sheekh cabdiraxmaan maxamuud macalin aadan cabdiraxmaan maxamed sheekh xikam cabdulaahi maxamed xikam bayaadir aabe maxamed sheekh iyo aabe sheekh bayaadir sheekh aabo shawil sheekh hooyo xabiibo isaaq hooyo umeymo macalin aadan iyo faadimo xikam sheekh iyo ayaad xikam sheekh iyo seyma xikam sheekh maxamuud isxaaq sheekh iyo aabe isxaaq sheekh cabdiraxmaan iyo ayaad isxaaq sheekh doctor daa'uud mustafa macalin iyo daa'uud khayr maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya turkiga kenya suudan iyo australia waxay hambalyo iyagoo isku duuban u dirayaan maxamuud xikam sheekh cabdiraxmaan iyo tunis maxamed sheekh cabdiraxmaan oo gabadhay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi soo barbaar noqotii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahin oo dhambaalkan aan gacanta ku hayo waa dhambaal gaaban intaadan heesta kale noo soo qaban aan ka gaarsiiyo waxaa diraya doctor jaamac muuse daljir buu ku magac dheer yahay injineer axmed jibriil cabdi oo ciro lagu naanayso iyo ganacsade maxamed maxamuud indhabuur baa la yidhi iyo cabdixakiin muuse cige oo ku magac dheer qabyaala diid iyo maxamed daahir maxamed iyo injineer maxamed cabdulqaadir maxamed barre buu ku magac dheer yahay iyo maxamed dayib xaaji cumar waxa uu ku magac dheer yahay xeero iyo dhalinyarada baa layidhi iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay bogaadin u dirayaan baa layidhi arooska saaxiibkood siciid axmed siciid iyo faadimo cabdulaahi qoorsheel oo saddex iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay february ee sanadkan laba kun sagaaliyo tobanka aqalgalkooda uu ka qabsoomay magaalada london ee dalka britain waxa ay leeyihiin allaha barakeeya arooskaasi oo waxaan ugu ducaynaynaa midkii ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin waa tahay waxaan dhegestayaashan u soo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay gabdhuhu waxaa ku luqaynayaa axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya ha igu dayn galgalashada
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaadheya haygudayn galgalashada gobtan faristaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodirxadhigalay geed ahaadi gobtan faristaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodirxadhigalay geed ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedyaadi gobtan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray daran maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray daran maayo burxankayga baxayaa wiil garabka jabaniyo olihii maroodiga shimbirkii ku guulaha waa tahay codka fanaanka axmed cali cigaal iyo heesta gabdhuhu ayaan intaasi ku dhaafaynaa waa tahay dhambaalkan waa dhambaal gaaban oo qurux badanna waxaa lagu yiri waxaa halkan aanu ka salaamaynaa shaqaalaha v o a baa layiri gaar ahaan baa layiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah tawane cali dacar iyo cumar maxamed xaaji iyo barrow maxamed xaaji iyo malyuun maxamed xaaji iyo saciido yuusuf ciise iyo maxamed yuusuf ciise iyo sahro yuusuf ciise iyo daahir maxamed cali iyo cabdiwahaab maxamed cali dhammaantood waxay tahniid aroosa u dirayaan cumar cabdi cali iyo xamdi axmed maxamed oo arooskoodu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan baa layiri caasimada nairobi taariikhdu markay ahayd lixdii bisha maarso ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaanu u rajaynaynaa bay yidhaahdeen in ay ku barwaaqoobaan iskuna waaraan ubad khayr qabana rabbi u kala siiyo aamiin
waxaa markan inoo baaqaya cabdiraxmaan axmed maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo khadar sulaymaan maxamed siciid sulaymaan maxamed iyo ifraax cali maxamed aamine cali maxamed maxamed ciise maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo maxamed cali caalin sacad maxamed daahir cabdikhalaq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxaanay jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan ibraahim ciise maxamed iyo muna maxamuud oo wiil ugu dhashay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca
anigana min ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa ugu horeeya aabe sheekh maxamed ibraahim xuube iyo hooyo seynab ibraahim shariif cabdifataax sheekh xuubey iyo cali xaydar sheekh xuubey cabdulaahi sheekh xuubey yaxye sheekh xuubey abuukar sheekh xuubey liibaan sheekh xuube iyo adeer cumar xuube ibraahim iyo caruurtiisa iyo adeer macalin cusmaan xuube iyo caruurtiisa iyo mukhtaar sheekh xuubey iyo adeer cabdi xuube iyo caruurtiisa iyo eedo khadiijo xuube iyo caruurteeda iyo eedo raaxo xuube iyo caruurteeda iyo ismaaciil maxamed cabdulle iyo shukri maxamed yuusuf dhammaan dadkan iyagoo isku duuba waxay tahniid dhalasho u dirayaan axmed sheekh xuube iyo faadumo ibraahim oo ay gabadha ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa la yidhi sihaam axmed sheekh xubey waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa hees kabana halkudhigeeduna yahay sahra waxaa ku luqeeya cumar cabdulle shuli
daray xalay sagaalkii inta salaalay doorjee daray xalay sagaalkii inta salaalay doorjee adoo ilaa socdo naftu ay si kala tahay su saraan fariistii daray xalay sagaalkii inta salaalay doorjee daray xalay sagaalkii inta salaalay doorjee adoo ila socdo dadku ay si kala tahay su saraan fariistii
waxaan ku dhaafayna dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka ibraahim haddaan soo qabtana waxa uu naga soo gaaray sakariye raage bootaan iyo awoowe maxamed bootaan iyo awoowe raage bootaan iyo awoowe aadan cabdinuur ah, shire iyo awoowe hawle botaan iyo aabe bashiir maxamed botaan iyo aabe cabdi diriye sugulle iyo eedo faadumo maxamed botaan iyo eedo maryamo maxamed botaan iyo adeer mawliid maxamed iyo adeer mahad maxamed iyo waxaa la yidhi ayuub awle botaan iyo ayroobe awle botaan iyo cabdikaafi hawle botaan shukri aadan dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa layidhi meelo kala duwan oo caalamka ka mida oo ay ka mid yihiin baaltaag gaalkaac iyo garowe bali wanaag iyo sidoo kale qabri dahare waxay tahaniyad meher oo wacanna u dirayaan farta iyo faraatiga baa layidhi faraska iyo geeyada waa tahay lamaanaha isdoorta bay yidhaahdeen ee kale ah maxamed bashiir maxamed bootaan iyo hibo cabdi diiriye sugulle oo dhowaan meherkoodu ka dhacay baaltaag oo ka mid a degmada galaadi ee gobolka doolo waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay ibraahim oona duceynaya meherkaasi waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee kheyrka qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa waa heesta halkudhegeedu yahay dheesha macaan waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan ee cayduruus haliyey iyo farxiya fiska heestaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ay wadadirida kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashicuud intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiinba idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
gacal qofu dhahaawacay arabtiyo habeenkii urba dhamba ahaan rabin meel malaayo wahaani gacal qofu dhahaawacay arabtiyo habeenkii urba dhamba ahaan rabin meel malaayo wahaani nin dabcaan shaqaalaayo ruuxiyo lagu dhex maray dhiigiyo waduu dhex tegay dhawaaqaya maqalkuna aduunbay ku dhowraada nin dabcaan shaqaalaayo ruuxiyo lagu dhex maray dhiigiyo waduu dhex tegay dhawaaqaya maqalkuna aduunbay ku dhowraada malay madheelaada meeshi way macaanteeye dhayda keecaanoo dhanaansan sadamiyo dhaba kugu siiye dhayda keecaanoo dhanaansan sadamiyo dhaba kugu siiye hey malay madheelaada meeshi way macaanteeye dhayda keecaanoo dhanaansan sadamiyo dhaba kugu siiye dhayda keecaanoo dhanaansan sadamiyo dhaba kugu siiye
gacal qobdhaha alsaday fiicanka dheeraago ninkuna u dheeryo maxanahay dhibtoono gaal gacal qobdhaha alsaday fiicanka dheeraago ninkuna u dheeryo waxaanahay dhibtoono aragaaga dhowrto indha kugu hayso dhawaqa halkaanan maqal waxaan hayaaba dhaafo aadun baan dhagaysta aragaaga dhowrto indha kugu hayso dhawaqa halkaanan maqal waxaan hayaaba dhaafo aadun baan dhagaysta Thank you.
daaba tiibsan bahaato dhexdu ay u yaharto duunigiiba ahaan cunin duntuba ka xidhanto daaba dhiibsan bahaato dhexdu ay u yaharto duunigiiba ahaan cunin duntu ay ka xidhanto nabad kula dhimayhaysana dhulkaba ma joogto dhowr cadaintana qurux buu dhammaystiraa midhax aadanoo idin kaba kula dhigmaysana dhulkaba matuhobto dhowr dhowr cadaintana qurux buu dhammaystiraa midhax aadanoo idin deemanay madheela yeeshuway macaante Thank you.
isku soo dhawaasha mukashada iskaabsiga ubax laysku dhiiba kalkacaylku ku dhisma isku soo dhawaasha mukashada iskaabsiga ubax laysku dhiiba kalkacaylku ku dhisma dibix roobdahiisa darkahiga qohiiso daaxan haygu dahaynine gabar dhul marahiisana durwaaga cunaaye dibix roobdahiisa darka iga qohiiso daaxan haygu dahaynine gabar dhul marahiisana durwaaga cunaaye namumaysagela deeshuway macaante dhaydagelcaanow dhanaasa dhadhamiyo dhabka kugu siiye dhaydagelcaanow dhanaasa dhadhamiyo dhabka kugu siiye namumaysagela deeshuway macaante dhaydagelcaanow dhanaasa dhadhamiyo dhabka kugu siiye dhaydagelcaanow